iyadoo xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ay cirka isku sii shareerayso ayaa waxaa geesta kale isa soo taraya dhaleecaynta ay hawada isu marinayaan axmed ugaas oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka la baxay jubbaland ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inuu burburiyey ciidankooda dhexdoodana isku diray isagoo xusay inay iskhilaafsan yihiin wax u soo kordhayna jirin waxaasan la yaabanahay xasan sheekh waan aad ula yaabanahay war xasanoo wixii aad shalay markaad adiga aad mucaaradka ahayd aad ummadda aad uga dagaalamaysood lahayd wax baan ummadda ka difaacaya kadaa ummadda wix baad samaynaysaa adiga aad layshalaya laga daaye wixii shalay aad caayaysaa aad samaynaysaa kadaa waxaa la yaab leh maxaa isbedelay maalin waxaan maqlahay isagoo leh duwal kuwa isku filan nahay oo dal isku filan baan nahay annaga oo naga faragelin karo shalayna waxaad lehay duwal kuwa sabagol yahay adduunka kaalintiina qaata war hanaga tegina maxaa noo soo kordhay haddaan ciidamo xoog leenahay adaa burburiyey dalka inuu burburay waxaa lagu gartaa in shacabka hubka uu la wareego dowladii hubkeedii in shacabka la wareego waa astaan burburka daliil u ah hubkii shacabka dowladda lahayd baad shacab u dhiibtay dhaqaale nooma soo kordhin kalsooni nooma soo kordhin oo waatanaa iskhilaafsannahay wuxuu dhanka kale qeexay in xasan hadalkiisu iska hor imaanayaan oo uu mar leeyahay shisheeyaha waan isku filannahay mar kalena leeyahay waan idin baahannahay war hadday hargeysa kaa go'an tahay oo garowa kaa go'an tahay oo kismaayo kaa go'an jubbaland kaa go'an tahay waxa isku filan ood sheegaysa wa'ayo oo aad hayso wa'ayo cidda isku filan oo isku kalsoon ood sheegaysa wa'ayo haddii dhulkii qaar uu shabaab ka talin hayo oo ka dagaalamhayo dadkii inta aad haysayna aad kala dishay ood kalsoon darre ku riday cidda isku filan ood sheegaysa maxay tahy maxaa soo kordhayo shalay shalay maqnaa markaad lahayd adigu hadduu alla kuu sabagoyahay iskuma filin hanala ka soo gaaro hanala ilaaliyo hana qaybtiina qaata international community oo qaybtiina qaata markaad shalay adi lahayd maxaa noo soo kordhay ma midnimaa noo soo kordhay ma ciidan xoogyaa noo soo kordhay ma dhaqaalaa noo soo kordhay ma cadowgii lala dagaalamayaan ka adkaanay maxaan qabannay oo maanta isku filaashaad noo sheegaysa maxay tahy keliya adaa meesha u socday waadna tagtay wax kaloo soo kordhayn ma leh waxa hoosu degay maan wax kor soo kordhayn ma jiraan xildhibaankan ayaa dhowr mar sidan oo kale weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh isagoo sheegay in meel looga soo wada jeesto tibaaxaynaha in ciidanka dowladda federaalka uu si qaldan u adeegsado danihiisa gaarkana ku fushado xiisaddan u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa salka ku haysa arrimaha doorashada qofka iyo codka ah oo ay villa soomaaliya doorashadii maamulkaas ku doonaysay inay hirgeliso taas oo dhankooda maamulka axmed madoobe ka soo horjeesteen tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyey waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya labadan dhinac